war ka imaanaya maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in cudurka covid sagaal iyo toban uu sii fidayo dad badanna ay u dhimanayaan wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed sharafalagle oo waraysiiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu sheegay in maalintiiba ilaa iyo soddon qof cudurka ay ugu dhimanayaan halkaasi dahre cabdi axmed ayuuna ugu warramay khadka telefoonka bismillahi raxmaan iraxiim covid nineteenka ee gobolada galmudug si aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayuu runtii ugu faafay miyi iyo magaalo iyo tuulaba deegaanada magaalooyinka dadku aad u badan yihiinna geeridu aad bay uga sii badan tahay deegaanada miyiga oo abaar xooggan ka jirtana aad buu uga jiraa oo dhul badan oo aan talaalkuna gaarin dowladduna gaarin oo asaguna uu aad u soo ritay baa jira marka marka laisku soo xooriyo covid nineteen galmudug fara badan oo ku hayaa geerida iyo dadka soo dhacayana waa fara badan yihin ilaa iyo haatan intaad og tihiin tirada dhimashada maxaad nooga sheegi kartaa marka laisku celceliyo maalintii galmudug waa ka dhimataa ilaa sodomeeyo qof waa dhimataa galmudug meel kas inta la helo laakiin waxaan qiyaasaynaa intaas in ka badan ee dhimato anu hadda wafdi balaaron aan la socday oo dhinaca waqooyi gobolka mudug xeebaha ah oo dhul fog ah oo hobyo boqol iyo konton kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta ayaan soo maray oo ah bariga fog oo miyiga u badana tuulooyina halkaasi dadku aaday u daadsan yihiin meyd badanna waa ka jiraa warbixin taalla oo laga soo koobaana ma ay jirto iyo meelo dhaxaba marka inta magaalooyinka waaweyna oo wax gaargaaraan ayaa meydkoodu iyo geeridooda ay sodomeeyo gaartaa maalin kasta inta kalena marka aan qiyaasay kolleytaba kormeerkayga aan sida aan uga eegay marka la isku daro dad badan oo kotobeey gaaraya maalinta waa dhinta maamulkii maadaama aad tihiin maxaad ku caawin kartaan dadkaasi dhiban oo ilaa iyo haatan aad u tarteen wallahi waxaa aad loola rafanayaa tallaal baa hadda yimid oo soo gaaray deegaanka magaalooyinkii waaweynaana iyo degmooyinkii baana hadda inta ogaalkayga aad loogu mashquulsan oo la gaarsiinayaa miyiga fogfog haatan waxyaala iyo meelo la gaarsiiye moogi laakiin dowladdu aad bay iskaga xilsaartay guddiyahana loo xilsaaray inay arrintaas hubiyaan haddii wasiirada iyo guddiyada arrintaas loo xilsaaray ay dabagal ku sameeyaan in deegaanada in badan oo ka mid a waxgaaraana laga yaabaa laakiin haddii halkaasi ay cilada ka soo noqoto deegaano badan oo waxaa jira aan markii horeba macaawanooyinka caadiga ah aysan gaari jirin haatanna si cofi inaantu ku gaari doona aan war laga hayn marka bal waxaad iga warantaa dadka deegaanka siday u arkaan tallaalka ma kula tahay inay qaadanayaan dad badan oo soomaaliyeed ayaa hadallo kala gedisan tallaalka ka keenay marka dadka reer galmudug xaggey u badan yihiin
anigu haata saakay ayaan isa soo tallaalay laba berina meelaan ka galaan waayey saakana saacadaan taagnaa oo maaragtay aan anigu inaan mas-uul ahaan nala hormariyo aan diidna aniga wasiirka beada siciisi ashruwac marka dad si dad caadi inaan u gallaan ayaanu dooranay dadkuna safaf dhaadheeray ugu jiraan oo aad bay maaragtay u xiiseynayaan uguna soo imaanayaan weliba waxaan idho sobreeb aan joogno dadka miyiga ka imaanayo dadkii dhalinyarada ahaa dadkii haddii ilaahay ku nooyahay laslahaa arrinta way quursanayaan ayaa run ahaantii indhahay aad u qabanayeen oo safaf dhaadheer ku jira oo talaalka qaadanaya deegaanada kalena intaan ognahay sidoo kale laga soo sheegayaa weliba dadku si aadahay ay arrintaas ay u dalanayaan maadaama xaaladda wasiir dadka covid nineteenka uu soo ridanaya galmudug aada qayladhaan ka keentay dadka ma isdhex joogaan sida dadka soomaaliyeed lagu yaqaano oo guryaha qofku ku dhaco dadku ka mid yahay mase karantiil ayaa jiro oo dadka waa la kala saaraya way jiraan meelo karantiil loogu talagalay oo haba yaraadaan kooban laakiin run ahaantii dayacnaan kaloo badanina way jirtaayo markaad tagtid goobaha masaajidyada oo kale iyo meelaha maarata dadku isugu yimaado aad bay u yaryihiin dadka ka hortaga wata oo afxirka wata marka dadku qaadashada in xanuunkaasi jiro aaday maarata u yaryihiin wacyigelintoodu laakiin goobo loo cayima way jiraan goobaha sababaha keenaya in maarata ay cilo noqdaan ama aan sidii la rabaa loo tegin de waxa weeyaan qalabka lagu baaro oo caddaynayo qof inuu markiiba xanuunkaasi qabo ayaa waxa uu yahay qalab aan olin galmudug oo loo dirayo qofka xamar maarata dhacankiisa iyo in lasoo ogaado waxay jawaabtu imaanaysaa qofkii ama geeriyooday ama raystay intii uu xanuunka qabadsiin karayna qabadsiiyey marka qofkii oo aadan oran karin covid ninetga qabtaa dadku waxay aad u aaminsan yihiin in hargabka iyo xanuunka ifirada lihi asaguna hargabka la midka oo awalba uu dadka ku dhici jiray ayaa qof walbaa sheeganaya covid ninetguna sidaad ogtihiin wuxuu ku dhex qarsoon yahay xanuumada hargabka oo calaamadaha iyo qufacyada iyo wax badan uu ka midaysan yahay marka aad iyo aada waxay u noqonaysaa marka arrin oo maaragtay sida wax u dhacayaan uga duwan oo naxdin leh